maamulka degmada baled xaawo oo dhagax dhigay ceer biyood laga hirgelinayo deegaanka bannaan ee degmada baled xaawo eelkan oo ay dhishayso hay-adda unisef ayaa waxaa loogu talagalay inay ka cabaan bulshada reer banaanay haddaba maamulka degmada iyo bulshada deegaanka ayaa si wada jira u soo dhoweeyey qudida ceelkani hadda aan taagannahay waa ceelashii bannaaney waxaa imaaday maamulkii degmada oo aad codkiisa dhegaysanaysaan ood maqlaysaan anigoo odayaashii degmada ka wakiilana waa taaganahay waxaa saaka meeshan in laga bilaaba la rabaa oo loo diyaargaroobay ceel riiga in laga qodo ceelka waxaa qodaayo hay-adda unisef kambaniga a c lna waa qodaaya kambaniga i c l yaa qodaaya degaankii iyo mas-uuliyiintii degmadana waa oggolaannay mid barakaysan ilaahay ha ka dhigo waxaan rabnaa hay-adda qodaysa iyo kambanigaba in ayna ka soko dhicin qaabka ceelkaas loogu talagalay oo ay si fiican uga shaqeeyaan ilaahay idinkii mid biyo macaan oo barakaysan oo degmada ay ku raysato laga helana ilaahay ha nooga dhigo dhammaan waxaan salaamayaa maamulka ugu horeeya guddoomiye ku-xigeenka labaad madaxa mashaariicda hay-adaha hay-adda unisef oo ceelka maanta meeshaan aan ka dhagax dhignay noo dhisaysa kambaniga dhisaaya oo a c l ayaan u mahad celinayaa meesha aan dhagax dhignay oo ceelka riig laga dhax dhigin waa bannaaney ilaahay baa ku mahadsan uma ka gadaal dadkii ka soo shaqeeyey oo shaqadan soo qabtay muddo dheer la soo xarbinayay baana mahaddaas yaa iskale u sugnaatay ceelka meesha laga dhex dhigo waa bannaaney waa qayb bulshada ku soo korortay reer beled xaawo oo deegaanka oo horumar ah waxaa loo baahan yahay marka reer beled xaawo inay ceelkan ay ilaashadaan waa guul soo korortay ilaahay baa ku mahadsan waa taariikhi ceelal kalena wuu daba socdaan oo horseed buu u yahay ceelkan sidii loola tacaamulay sidii bulshada loo gaarsiiyey sida loo qaybiyo wax walbana yay ku soconayaan cid kasta oo ka qayb qaadatayna waan ooga mahad celinaynaa